bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ay caawa waa isniin oo ay talaadada soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka hadduu alla idmo waxaa ka mid noqon doono odayaal dhaqan oo ka tegay magaalada muqdisho oo gaaray furimaha dagaalka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolo maalmihii ugu dambeeyey isku hayeen ciidamada somalilan iyo kuwa xooga deegaanka ee magaalada laascaanood odayaashan oo lagu soo dhoweeyey magaalada kulamo oo ay caawa ka wadaan gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo waxay daaran yihiin ayaanu caawa ah idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareega qodobada kalean idiin soo gudbin doona idinkuna aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka soomaaliya oo soo bandhigtay shakhsi ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda halka mid kaleetana ay xukun ay ku riday maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya genaraal sulub axmed firin oo go-aan ka soo saaray askarta balwadda leh ee ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo ka hadlayo arrimahaasi macluumaadyada kale aan idinla wadaagi doono oo aad barnaamijka wareega ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona guddiga amniga magaalada garowe oo awaamiir ka soo saaray amniga caasimada puntland ee garowe kuna dhawaaqay inaanan wax hubaa lagu dhex qaadan karin gudaha magaaladaas caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa waa mirta ay soo saareen waxyaabaha kale aan idinla wadaagi doono islamarkaas inaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega waxaa ka mid noqon doono magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay markaasi caawa ka soconayaan kulamo lagaga hadlayo xiisada siyaasadeed ee u dhexeyso somalilan iyo maamulka amaanidhaade odayaal dhaqameedka ku sugan magaalada laascaanood ee garaadada e c c khaatuma oo lagaga hadlayo arrimay ugu muhiimsan yihiin xaaladda magaalada sidii xal loogu heli lahaa iyo weliba arrimo kale oo ay ka mid yihiin qiimeyn lagu sameyn doono dhacdooyinka ay ciidamada somalilan ay ka geysteen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu rabiidmo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeedna waxa uu markaasi xafiiskiisa ku qaabilay xubno markaasi ka socdo khuburo markaa xagga la dagaalanka argagixisada oo ka socda safaaradda maraykanka ee soomaaliya kulankaasi waxyaabay lagaga hadlana caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu rabi idmo qodobadaasi waxayna ku soo kordhay intaenu wareegka ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay ramadaanul kariim meel walba oo aad joogtaan khiyaarta sharafta leh raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dhilkeedu yahay ko iyo sagaashan dhibic shan megahertz qabaha ugu horeeya ee barnaamijkeenana ah waynu ku guda jirnaa waxaanu markaan ku bilaabi doonaa oo aan u gudageli doonaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega wararka xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay maanta gaareen odayaal dhaqan oo ka tegay magaalada muqdisho siina maray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal halkaasi oo ay markaasi kulan kula qaateen qaar ka mid ah isimada gobolada s c laysku yidhaahdo ee sool sanaagiya cayn waxaana intaasi kadib ay uga tallaabeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool odayaashan dhaqan ee magaalada muqdisho ka baxay ama ergadan ayaana gaadhay maanta oo soo indheindheeyey goobihii fur- furimaha u ahayd ciidamada somalilan iyo kuwa la magac baxay c c ee duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ku dagaalamayeen muddo ah odayaal dhaqa- odayaal dhaqameedkan ayaa inta aanay maanta ka bixin magaalada oo aanay tegin magaalada laascaanood waxaa jiray kulamo oo ay la qaateen qaar ka mid ah garaadada gobolada c c ee magaalada laascaanood oo ay magaalada garowe iyagoo ku soo dhoweeyey uuna yimaaday si ay halkaasi kaga gelbiyaan islamarkaasina ay soo tusiyaan odayaal dhaqameedkan muqdisho ka baxay dhibaatooyinka ay sheegeen in ciidamada somalilan ay ka geysteen magaalada laascaanood ee gobolka sool odayaal- odayaalkan dhaqan ee ka tegay magaalada muqdisho ayaa iyaga iyo isimada gobolada c c waxa ay markaasi magaalada marka ay maanta kormeereen goobaha ay ciidamada somalilan duqeymaha ay ka geysteen inta dagaaladu uu socday kadib waxaa lagu soo dhoweeyey caawa oo markaa anfur lagu sameeyey guriga garaad jaamaca garaad cali oo ka mid ah garaadada gobolada c c odayaalkan ayaa waxay ka wada hadlayaan ama dhaqankan muqdisho iyo eh, markaa isimada eh, gobolada sool iyo sanaag ee magaalada laascaanood hadda fadhigooda uu yahay xaaladda gobolka colaadan daba dheeraatay sida xal loogu heli lahaa maadaama muddo halkaasi dagaal uu dhiigu ku daatay uu ka soconayo u dhexeeyay ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka uu ka gadooday dhibaatooyin ay sheegeen in ciidamada somalilan ay ka geysteen tiro dhowr jeer ah magaalada laascaanood waa kuwan qaar ka mid ah garaadadii eh, magaalada laascaanood kusoo dhoweeyey odayaalkan dhaqan ee muqdisho ka baxay ee gaaray magaalada laascaanood iyo waxaa xigi doona qaar ka mid a dhaqanka muqdisho ee iyaguna ka hadli doona ujeedooyinka ay u tageen laascaanood
iyo nabadda u yimid iyo isabadii ka hortay ee soo kaxay iyo kuwa jidka isu taagay fadhi intiiba iyo inta hadda joogta kalaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ee, hadalka waa beerima yaalla kumayaal iyo kumayaal baan soo dhoweyn lahaa wixii dumar ahaana dee ma joogaa magaalada waa ka waa ka maqan yahay wixii rag ahaana difaacay ku jira odayaasha iyadunbaa marba meel istaagaya taa waxaan leenahay sidaa u ogaada qalbi wanaagsan iyo wanaag iyo kalgacal iyo yaan idinku soo dhoweyn lahaa qalbigii waa jiraaye duruuftaa dadyaraadta keentay Ee, markaa waxaan leenahay waxa aanu ku jirro ku soo dhowaada Ee, ilaahayna waxaynu ka baryaynaa sidii khayr le inuu inooga dhigo arrimaheena marka hadalkalma ee ku soo dhowaada laascaanood iyo waxaanu ku jirro Ee, waanu idin ku mahadnaqaynaa dagaalkaa soo gasheen iyo saa isu soo haysheen Ee, dhallinyaraanu u badannahay markii la soo baxayay haggii shana waxaan u soo diray qayb dhallinyaraa markii saaka la soo baxayeyna qaybta dhallinyaraa soo dhaqaaqay aniga iyo wasaita odayaashada soo xamaaranaya yaa waqti badani tegaya marka haddana kii loo taga meel baa hawsha noogu dhatahay
ninka fog caasimadda soomaaliya muqdisho oo maanta loogu yimi laascaanood waydi soo dhoweynaynaa soo dhowaada soo dhowaada waa dhulkiinnii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin safarkaa dheera soo gasheen waliba bisha rabadaana ilaahay khayrkeeda ha idin siiyo Een, halkaan aan joognaayo shalayda shalay hadda habaddu meel meel la istaago madaxay marfaca ka duulaya iyo iyo dhaawac iyo mid kale loo geeyo ilaahay baa xisaabin kara الحمد لله ما بحوم العيد هذه يا داد ما تتوب سود وين ان شاء الله buraaskaa u socotaan insha allah kuwii ka midha gaadha allah idinka dhigo allah allah ha idin barakeeyo kulligeena allah ina barakeeyo bushaad ku socdaa baynu ku jiraa safarkaa dheera soo gasheeno nabadgelyada dadkaa soomaalida walaalihiina aad usoo safarteen idinka mahadcelinaynaa insha allah wadda ku guulaysan doontaan in taariikhdu igu qabtana insha allah waynu rajaynaynaa
أولا الحمد لله إلى ما تصله وقتها ما شفنا دجان في إلى مدشون وصل صفري ندي ما أنت لهاي إني ما بقياني عارف العسعان ظهر وإلهي في الليجيس سلوين تيسرد يقرأ القضاء سلوين العسعانات كل دي عندنا وصل سعودين هدف كي الله هاي نادي شيء نحوس عركان كلنا واحد لا يكسر لوانا مجال ديني مجال الصوماليات laba bilood ka hor haddaad iman lahaydeen waxaan malanayaa inayd odhan lahaa fiisayaal soo qaatay iyo intri baa laydinka baahan inaad ku dhufataan iyo laakiinse maanta waa magaaladiini waa magaalo soomaaliyeed hadleedii inaan la dhukan lahayn waa inta guusheeda ka gaadhay waa intaas laasacanood intii hadda kacdoon ka socday guushaan ka gaadhnay waa inay noqotay magaalo soomaaliyeed oo la wada leeyahay oon qof soomaali marti uga noqon marka insha allah intay noo dhan waxaan iga rajeynaa ilaahay inkii inuu ilaahayna gaarsiino soo dhowaada soo dhowaado welcome madaxda heer qaran isimada dhaqanka siyaasiyiinta nooc walba isugu jira ka yimid magaalo madaxda muqdisho soo dhowaada soo dhowaada dhulkiinna degaankiinna gobolkiinna welcome gacmo furan baan iyo dhammaantiin waftigii la soo dhoweeyey iyo walaalaha hadda aan haddaba meesha ugu nimid kulli dhammaantiin waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay ilaa tahay annaga socodkanagu xiise weyn ma laho mar horey noo eke inaan imaanno laakiin xaaja wakhtigeeday falagtaa ilaahay markaan buu cagaanaga soo qaaday aad baad u mahadsantiin walaalayaalow islaax biyaan annagu ku raaj joognaa isagaas baan socodkanagu yahay waana isu nimid meel kasta iyo dhinac walba waxaan u adkaysa weynay meesha dheeroon ka nimid oon ilmahanagii iyo ciddanagii iyo xasaskanagii aanu soo uga soo tagnay xanuunkanna hayo walaalka afar iyo labaatan saac dhiigooda oo isku baxayo ayaan u adkaysa weynay ilaahay mahaddi taasaana keentay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan ku guulaysanno oo dhibkaas iyo wareerkaas iyo xabaddaas inaan joojinno nabad ilaahay nagu guuleeya maanta walaalahaas oo nabad dhex dhigno ayaan ilaahay ka rajaynaynaa socodkanagu waa wuxuu ahaa islaaxaas soo dhowaada walaalayaalow aad iyo aadaad u mahadsantihiin waana wada sheekaysan doonnaa ama waa isugu wada hadli doonna haddii ilaahay yidhaahdo shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la huboo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan inay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu baraaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
mar kale habeen waxaan wanaagsanayaan u daleenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan barnaamijka wareega ayaad la socotaan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre maanta waxauu dhagax dhigay warshadda sameynta burka oo ah tii ugu horreysay oo nuuceeda ah ganacsato soomaaliyeed ay ka hirgeliyaan gudaha dalka burburkii kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhiirigelinayo maalgashiga warshadaha iyo waxsoo saarka beeraha ayaana ku bogaaday ganacsatada soomaaliyeed ee hirgeliyey warshadan maanta mar uu hadlayay waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay kubciinta maalgashiga gudaha iyo markaa si dalka uu kaga baxo cunayarida iyo gaajada waxa uu yidhi xamse
waa tallaabo kale oo runtii wanaagsan oo horey loo qaaday in aan maanta aan dhagax dhigayno warshaddii burka soomaaliyeed oo muddo dheer kadib maanta lagu guulaystay in la dhagax dhigo waanu mahad celinaynaa wasaaradda oo runtii aad isugu hawshay iyo ganacsatada soomaaliyeed ee maalgashanaysa intaba inaan wax soo saaranno oo aan warshadaheenni dib u kicinno oo ay shaqooyinka ay qaban jireen oo weliba si casriyaysan ay qabtaan waa tallaabo wanaagsan oo dhaqaalaha dalka iyo isku filaanshaha dhaqaale ee istaraatiijiga noo ah wax ka qabanaya waayo marka way mahadsan yihiin maalgashadayaashu wasaaradduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay soo dhoweynta ay soo dhoweynayso dadka soomaaliyeed ee maalgashanaya dhulkooda wax weyn bay ka bedeli doontaa haddii ilaah idhaahdo baahida aan qabno ayada oo aan ognahay inta aan soo dhoofsanno iyo lacagta adag ee inagaga baxda bur inaan gudaheena ka soo saaranno waxay keeni doontaa haddii la yidhaahdo horumar wanaagsan oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii bulshadaba ah ayay keeni doontaa ilaahay idankiis waxaan keliya oon rabaa inaan ugu baaqo dadka soomaaliyeed dowladdeennii dib bay u soo noqotay nolosheennii dib bay u soo laabanaysaa si tartiib tartiib ah marka si ay adeegyadii loogu talagalay ee loogu qabto waxaan dadka soomaaliyeed mar kale ugu baaqayaa inay dhammaan xarumihii dowladda ka baxaan oy u banneeyaan oo ay ay fursad siiyaan in shaqooyinkii loogu talagalay ay qabtaan xarumahaas inay adeegii guud ee dadka loogu adeegayay in loogu adeego inay awood u siiyaan janis hay-adihii mas-uulka ka ahaa in ay hormariyaan xarumahaas oo adeegii loogu talagalay ay u diyaariyaan intaasaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed waan ogahay duruufaheenna jira laakiin haddana maadaama aan dowladnimadeennii ay dib u soo noolaatay waa lagama maarmaan in ay hesho dowladdu xarumaha ay ku shaqayso gaar ahaan xarumihii ay de horey u lahayd dowladdu iyo dhulkeedii inay inay hesho hay-aduhu inay helaan waa lagama maarmaan marka dadkeenna ha u diyaar garoobaan tan hadda waa tallaabo tallaabooyin kalaa xigi doona insha allah ayaa xigi doona waxaan rajaynaynaa in aan samayn doono area warshado loogu talagalay oo ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa caalamigaaba ay ay ay insha allah ay degi doonaan oo la dejin doono oo area warshado keliya loogu talagalay ah oo industrial area in in la sameeyo oo ka dhex baxsan deegaanka dadku degan yihiin haddii ilaah yidhaahdo waa fikirkaasi waan ugu jiraa waanan rajaynaynaa waqti dhow inuu hirgeli doono haddii ilaah yidhaahdo marka waan soo dhoweynayaa ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada aan soomaali ahaynba inay waddankan ay maalgashadaan waan kusoo dhaweynana waa mahadsantihin asalaamu calaykum
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal sulab axmed firin oo maanta ka hadlay munaasabad magaalada muqdisho ka qabsoomtay ayaa waxa uu si adag uu kaga hadlay askarta maandooriyaha isticmaala iyo dilalka dadka shacabka ay u geystaan jenaraal sulab ayaa sheegay in gebi ahaanba laga saari doono liiska ciidanka booliiska askarigii markaasi maandooriyaha isticmaala sida isaga hadalka ugu dhigay maanta maruu hadlaya
waxaad ogtihiin maalin weyso meeshaad waa isticmaal waa wada isticmaashaan nin dharka ciidanka booliiska wata oo booliisa oo qof shacaba xabad qori ku taagayo xabad ku ridayo waa arkaysa soo ma maxaynu dhahaynaa muwaadinka lagu sameynayay askariga ciidanka booliiska dharka ciidanka booliiska ku labisnaa uu farkaa kula dhaqmayay maxaa waajib lagu ah inaynu samayno ما استاهل سماه muwaadinkiina waxaan siinaynaa daalingelin ninkii saas sameeyey ee muuqaalka askarinimada ciidanka booliiska lahaana tallaabaynu ka qaadnay waabanaba waxaan u baahannahay waxa aan rabnay in aan zuulino oon ciidanka dhexdiisa aan ka zuulino ninka u eg askariga ee inagu dhex jira ee qulubta iyo qalbiga waa ka dhintay in astaahilin in qof muwaadina shaqo loogu diro ama u adeego uu hor istaago kaas weeye kaynu la dagaalamayno warkaas waa cadiga soo maa intayna meesha fadhida iyo intay naga maqanba waxaynu ballan ku qaadnay oo aynu rabnaa inaynu tallaabo ka qaadno shaksi kasta oo ka tirsan ciidanka booliiska inuu noqdo kii tusaalaha u noqon lahaa ciidamada qalabka sida habdhaqanka iyo muuqaalka askarinimo la tacaamulka bulshada kii lagu dayan lahaa inuu noqdo aynu ka shaqaynayna soo saamaynaan ku ballamay arag xumaha muuqaal xumaha ku dhex jira ciidamada qalabka sida inaynu ka qabanno waxaan rabnaa dadkeenu in ay kalsooni inagu qabi karaan gabadha soo aadaysa saldhigga askarigu meeshuu taagan yahay shaqada meesha ay ka socoto muwaadin kasta oo soo aada in ay qalbigiisa iyo maskaxdiisa soo gasho askari guliisa inuu u socdo maaragtay baahidii asaga uu haystay u socdayna in uu soo heli doono hadduu la kulmo askariga booliiska inaan soo celinaan u baahana kalsoonidaa inaan soo celin sooma soo celin karno waan fiicannahay hadda in yar baa inoo dhiman intaa yar inoo dhiman waa inaynu la dagaalanno kuwa aan hadda sheegay maandooriyaha kuwa ciidanka ku dhex isticmaalaya magac xumaha muuqaal xumaha ciidanka ku dhex jira ansha xumaha aqlaaq xumaha dadka qofka muwaadinka dhaqan xumada kula dhaqmaya intaa inaynu iska sifayno intaa markaynu inagu iska sifayno inaynu bulshada dhexdeeda kuwa ku dhex jiraan inaga inaga tirsanayn ee ayaguna xumaanta wada inaynu ka qabanaynu ka duulin waxaad ogtihiin inta hadda aada ku jirteen xeradan aada ku jirteen tababarka aad ku jirteen ee waxbarashadan aad qaadanayseen waxa ka dhacaya magaalada waad la socotaan waxaan la dagaalamaynaa maandooriye ood ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna waxaan go-aansanay inaan ka suulinno ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaado inayna ciidanka booliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saarnaan iyo tal isku go-aansaday waxaa kale oo aan go-aansanay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysatoo gadda beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno waxaan la dagaalamaynaa nolosha qofkeenna qofka muwaadinka ah aynu inagu adeegno iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed oonu inagu ku jirno waxaa khatarta ku ah inaynu ka hortagno soo saas maa intaas waxaa noo dheer noolaanshaha bulshada aanu adeegno qaabkaan oola noolaan lahay muuqaalka askarnimo siduu ekaan lahaa ayaa noo dheer ayadana inaan la dagaalanno oon soo celinno sharafka iyo qiimaha uu ciidanka booliiska uu leeyahay ama askariga soomaaliga uu leeyahay dadkiisana uu leeyahay
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo meero barnaamijka wareegga wararka afariyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo